afar iyo toban kuwa tawaafuqun wasaa'iqa iyo dokumentiga dadka in loo kala qoro dadka markay wax kala gataan waxu kala qoray u baahan yihiin hadda wadamadan afka qala lagu yidhaahdo notariga waxay u baahan yihiin dad uka qoraalkii iyo arjiyada iyo waxyaabaha lamidka u qora ila dadkao dhan qof wax qora ma noqon karaan ilahi subxana wa taala qur-aankiisa waa kii ku amray cidda wax kala qor la yidhaahdaay inay aamin iyo cadaalad noqoto oo aanay diidin haddaba dadkii ummadii guud in laga helo dad hawlaha uquma oo hawlaha qabtaay waa waajib haddii laga wada tago cid u kala qorto la waayo xuquuqdii iyo amwaasha ahayd ama dimaada ahayd baa dadkii ka dayacmaysa oo ka lumaysa waxaa shan iyo toban ku ah shahaada markhaati qaadka masaladaas horay ugu soo marnay inay ku salaysan tahay ajrujro in lagu qaata iyo in kale in waajibaadka kifaayigihii gudagalka ay tacayun isugu bedelaan iyo in kale in dadkii markay wax isku qabsadaan ama wax kala gadanayaan ama wax kala guursanayaan cid markhaatiya mara uga noqoto la helaay waa arrin waajib ku ah ummadda muslimiinta haddii la helo dadka qaarkii oo maanta marka la guursanaya qof iyo labayo intii loo baahnaa ay raacaan markii meeshan wax ka dhacay ay ciddii markhaatiga ka noqon lahayd ay tagaan waajibkii inta kale waa ka dhacaya dadka dhan hadday wada diidaan oo cid kastaba ay diiday inay raacdana waa lagu wada dambaabaya waxaa lix iyo toban ku ah tajhiizu maytin mayd qabanqaabintii qabanqaabintii saasoo ka bilaabata baqitaankiisa kafankiisa kutukashadiisa ilaa duugtiisa ilaa meydka qabriga la geeyo qabanqaabadiisa markuu dhinta kadibna waa waajib kifaaya haddii cid dhaqdada la waayo ama dadkii wada diidaan inay dhaqaan inay wada kanfaan ay diidaan inay salaad ku tukadaan ay diidaan ay diidaan inay aasitaankiisii oo wada dambaabayaan haddii la helo dad aasana ku tukada dhaqa kanfana inta kale waajibka waa ka dhacaya wakada waxaa lamid a toddobiyo toban kuwa alciyaada qofka jiran booqashadiisa dadka muslimiinta marmadooda iyo dadkooda jirani waa in dad booqda la helaa oo dadka jiran soo salaamo cumuumka muslimiinta waa in laga helaa laakiin hadday dhacda inaan qof soo salaamaba jirin ciddii xanuunsanayd dadka dhan iyana waa dambaabayaan hadday qayb kamida soo salaamaana inta kale dambiga waa ka dhacayaa waxaa sideed iyo toban ku ah uu yiri diyaafa martiqaadka martigelinta weye dadkii in la martigeliyo musaafiriinta ahaa ee tuulada ama magaalada ama baayadii iyo reerka yimidi waa waajib kifaaya wey haddii qofkii martidaa yimid qof uu qaado oo martigeliyo oo qadiyo casho geeyo inta kale dambiga waa ka dhacaya haddii laga wada seexdana dadku waa ku wada dambaabayaan waxaa sagaal iyo toban ku ah xuduuru man qof in loo tago fi nasci nafta laga ka baxayso qofka sakaraatulmawdka hayo ee nafta laga qaadayo ee dhimanayo in dad u tagaan oo kelimada wanaagsan u laqinaan oo xaaladiisa ka warqabaani waa waajib kifaaya haddii la wada dayacaan ciddii dan laga gelin waa lagu dambaabaya wuxuu yihi waxaa labaatan kuwa tusaalaha labaatanaade uu keenay waa wuxuu yahay waxifdu saa'iri culuumi sharci sharciga culumtiisa inta soo hartay een caynta ahayn in la xafidaana waa waajib kifaaya diintii dad barta culumteedii kala duwanayd ama culum aala ha noqoto naxwadii iyo sarfigii iyo luqadii iyo waxyaabaha lamidka ha noqdaan culumta wasaa'ilka ha noqdaan ama culumta ha noqdaan haayaadka ah fiqhigeedii iyo kala soo bixitaankeedii ijtihaadka gaaritaankiisi iyo arrimahaasoo dhani waa wax waajib ah haddii ummadda qayb laga helana waa ku filan tahay haddii ummadda laga wada waayana ummadii waa ku wada dambaabaysaa intaasoo masalo oo fiqiya oo labaatan masala iyo masaa'il kale oo tiro badan yaa waxay kamid yihiin waxyaabaha furuudulkifaayada ah haddaba intaa kadib mualifku raxima allahu tacaala wuxuu baabka furuudulkifaaya kusoo gabagabeeyey maadaama farud faralki iyo waajibkii uu laba u qaybsamay waajib cayn cayni ah iyo waajib kifaaya inay sunanka laftoodu sunan cayni ah iyo sunan kifaaya u qaybsamaan amaa sunanka cayniga ah rawaatibta sunanka oo kaleeto khamiista iyo isniinta soonkeeda oo kaleeto iyo waxyaabo kaloo tiro badan oo sunanku say u badan yihiin wey wuxuu yidhi waxaa jira waxyaaba sunan oo kifaaya oo ummadda qayb kamid a hadday la yimaadaan ka gudaysa wuxuu yihi wagayruhu lmasnuunu kalimaama walbad-i bisalaami waliqaama wagayruhu furudulkifaayaha aan soo sheegnay kayrkii waxaa ah almasnuunu ka almasnuunta kifaayiga ah isagana ka waajibka kifaayiga waxaa kayrkii oo isma jira waxyaaba la yidhahda assunan lkifaa'iya waxaa kamid a kalimaama imaamada salaada oo imaam dadkii salaadii tukiya in la helaay waxyaabaha sunanka kifaayiga ay kamid tahay saasuu yihi naadimku raximahullah wasaxiixu waxaa weeye min furuud lkifaaya ay kamid tahay dadkii salaadii cid tukiya in la helo maadaama jamaacadii furuud lkifaaya ay tahay calaa aqali aqwaal xataa ala qowl bisuniyatiha ay waxyaabaha furuud lkifaayada kamida ay tahay sidaynu kaga soo hadalnay arrinta naadimku raximah llahu tacaala marka uu kusoo tilmaamay beydkii uu yihi ma kaana biljuziyi nadbuhu olim fahuwa bilkuli kaciidi munxatim dadkina jamaacadii biduuni imaamin aynan gudan karin waxay kamid tahay baan leenahay cala saxiixi min furuud lkifaaya wuxuu yihi laba tusaalaha walbadi in lagu bilaabo bisalaami salaam lagu bilaabo dadka inay salaamta la bilaabo asalaamu calaykum qolada taliy qof kamida yidhaahdaay iyaga sunnay u tahay kooxda timid inay salaamaan salaamtoodaasina qof kamida haddii uu salaamo inta kale waa ka gudaysaa sa ayuu yihi wa cala alqowl dadku inay markay yimaadaan qofka kale in la salaamo inay sunno tahay wey haddii laakiin qowlka culamada qaar kamida ay qabaano waa waajib ay leeyihiin waana xaq xuquuqda qofka loo yimid uu leeyihi in la guto ay tahay waxay yidhaahdeen furuudu kifaayo noqonaya waliqaama salaada in loo aqimo oo adaankii haddii uu kamid ahaa waxyaabaha furuudulkifaayada ah min xaysu ljumla iqaamadu waa sunanulkifaaya ayuu yihi wasaxiixa waxaa weeye iyadana inay sidii imaamadii salaada tahayo ay min furuud kifaaya ay kamid tahay oo dadka salaadii cid u aqimtay in la helaayo ay waajib tahay sida adaankii oo kaleeto calaa kulli xaal intaasoo dhan mualifku wuxuu uga jeedaa raximahullah iyo naadimku naadimkay in waajibaadku sida ay cayn iyo kifaaya uleeyihiin inay uleeyihiin sidoo kaleeto sunankuna cayni iyo kifaay intaa markuu waajibka kifaaya kusoo gabagabeeyey yaa waxaa ahayd halkaasi gabagabadii baabul amri marka daba bawl amri wuxuu kaga soo hadlay mabaaxis iyo masaa'il tiro badan oo ay soo gelayaan waxyaabaha baabu nahyi lagaga hadli lahaa wuxuu u gudbay haddaba nahyi oo sidii mutakalimiintu ay dhihi jireen nahyiga ilaahay iyo shaari rabbi subxaana watacaala wuxuu ka reebaay sawtin waxarfin ma ahee waa nahyi nafsiya iyo mumowey sarada qaarkii laga sheegay marka nahyigii buu tacriifiyey oo waxa uu yihi huwa iqtidaau lkafi can ficlin wadac waman yudaahihi kada qad imtanac wahuwa lidawaami walfawri mata adaamu taqyiidin biridin habata walafdi litaxriimi sharcan waftaraq bilkurhi washirkati wlqadri firaq wahuwa can fardin wacama cudila jamcan wafarqan wajamiican wujida wajaءa fi صaxiixi lilfasaadi in lam yajid daliilu lisadaadi لعdم النفع وزيد الخلل وملk ma بع عليه ينجلي إذا تغyر بسوq أو بdn وحق غyره به قd اقترن وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس والخلف فيma ينتمي للشhرع وليس فيma ينتمي للطبع الإجزاء والقبول حين نفy بصحة وضدha qd روya tobankaa bayd ayuu baabu nahyi kaga hadlay sababta wataan hore usoo sheegnay weeye baabul amri ayuu kusoo horumariyey mabaaxiftii nahyiga badankood waxaana ku bilaabay inuu tacriifiyo sidii amarkaba uu usoo tacriifiyey oo waxa uu yidhi huwa nahyigu iqtidaa'ulkafi ay talabulkafi inaad ka reebtaantood dayso in lagaa dalbado weeye can ficlin fal inaad dayso falkaasi wuxuu noqon karaa qowl wuxuu noqon karaa ficil wuxuu noqon karaa ictiqaad nahyiga sharcigu waxaa la yidhaahdaa wax fal ah inaad la timaado in lagaa reebo haddaba reebitaankii lagaa reebay mararka qaarkood bisiyaaq ilamri buu ku dhacaa macnaheeduna waa reebitaan sida daa ha u dhowaanin ka tag kuwaasoo kale waa amar inaad ka rabtoonta ha ku tusaan dee siyaq ilamri bay kugu tuseen ee nahyiga ma soo galaan taasuu tilmaamo wuxu uhi wadac lafdiga dac daa waxaana iyo wamaa yudaahihi waxa shabaho kadar lafdi isiga ficilka dar lagu yidhahda ka tag waxaas qad imtanac waa reebtooneeday inay galaan tacriifka nahyiga oo cuqriir waxyaabaha kafiga lagaaga dalbayo siqaduna ay amar tahay tacriifka nahyiga ma soo gelayaan ee waa ficilkii oo lagaaga dalbo fal inaad iska dayso aan lagaagana dalbin siyaqul amriga kufa iyo dac iyo dar iyo utruk iyo waxyaaha lamidka waqtidaau lkafi inaad ka reebtoonaato oo dayso in lagaa dalbadaa la yidhaahdaa darab jaazim ah can ficilin fal inaad la timaado laakiin waxa lagaaga dalbaday waxaa shardiga inaanu ahayn siiqo amar saas darteed bu yihi wadac ka tag iyo maa yudaahihi waxaa shabaha kadar waa lamid ahe qad imtanaca waa reebtoonaaday ee imtanaca dukuluhu fi xaddi nahyi wey arrinta arrin shabahadana bilowgii baabu lamr markuu mualifku kaga soo hadlayey raximahu llahu tacaala isna isla arrintaas waa ka soo hadlay oo tacriifkii waa kusoo sheegay markii uu lahaa huwa iqtidaau ficlin gayri kafi dula calayhi la binaxwi kufi hada aladii xuba bihi nafsiyu wamaa calayhi dallaqu lafdiyu markii tacriifkii iyo waxyaabaha ixtiraaska uu ka cararayo een soo gelaynin lafdan macnan ba ha soo galaane uu ka baxay iyo wuxuu ka hadlay masaa'il la xiriira nahyiga masaa'ilkaasoo uu kusoo qaaday halkan laba mas'alo nahyiga cala alfawr ma ku tusaa amarka in laisku haystay waan soo marnay nahyigu dawaam ma ku tusaa dawaamka wuxuu uga jeedaa masaladii takarurka weye وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت وهو نهي للدوام دائم يتقرر بأسهم عليه والفور دقدق متى وقرتي عدم تقييد إن لغو قيد بضد ولا ضدك سواق إسمات هذه النهي وحق قيد يا قرينا لصعة أين شرين إن مرة واحدة وياه haddii wax qayd iyo qarinoo la socoto ayan jirin inuu carab taraakhi xilligaa dambe laga bilaabo uu yahay haddaan wax qaraayn oo la socdo jirin laba xukun baa nahyiga laga faa'iidaystaa xukunka awalka waxaa weeye dawaam iyo tikraar weliga inaad ka fogaato haddii lagu yidhahda khamriga ha cabin yani weliga ha cabin wey haddii lagu yidhahda ha safrin weliga ha safrin wey waxaa labaadee xukunka labaad ee laga faa'iidaysta uu yahay in uu fawr yahay degdeg markaaba oo markii waxaa daa lagu yidhaahdo markaaba inaad daysa ay tahay haddiise lahda daliil iyo qaliino cadaynaya nahyigan mar rawaaxida in loo jeedo on tikraar iyo dawaam loo jeedin iyo in loo jeeda nahyigani cala taraakhi iyo dibdhig iyo hadda degdeg uunan ahayn hadba qaliinada iyo daliilkeeda la raacayaa ee xukunku waa marka laga hadlayo nahyulmutlaq way nahyigaan dawaamka faa'iideynin waxaa kamid ah hadisagoo muqayad ah dabadha xaa'idada ee laga reebay inay salaad tukato ama soonto nahyigaasi wuxuu muqayad ku yahay muddada xaydka iyo muddada nifaaska ay ku jirto waxaa kamid a nahyiga laga reebay qofka muxrimkiihi inuu u dhowaado saydka iyo ugaadha wuxuu muqayad ku yahay intuu xaramka joogo ama muxrimka yahay waxyaabaha saa nahyiga muqayadkii waa tiro badan yahay laakiin nahyigu haddii aanu muqayad ahayn waxa uu faa'iideeyaa tikraar iyo dawaam cala saxiix waana sida mashhuurka madaahib culamaa raxmatullaahi calayhim fahr razi iyo rag lamida waxaa laga sheegay inuusan isagu nahyigu fawr faa'iideynin degdega laakiin waa saaqaad daciifa allahuma haddii la qaydo oo la yidhahdo laa tusaafir ilyowm maanta ha safrin macnaheedu wuxuu noqonayaa berri waa safri kartaa ama haddii la yidhaahdo laa tusaafir hadan berri ha safrin maanta waa safri kartaa oo nahyiga wakti muqayada ku qaydanoo mutaraaki ah kadib wuxuu ka hadla haddana nahyigu muxuu faa'iideeyaa ma taxriim buu faa'iideeyaa ma karaahiyuu faa'iideeyaa ma mushtarak baa mise qadar mushtarak u faa'iideeyaa oo wuxuu yihi wallafu liltaxriimi sharcan waftaraq lilkurhi washirkati walqadri firaq wallafdu lafdiga nahyigiihi oo siiqada nahyigii liltaxriimi bay u sugnaatay sharcan sharci ahaan intifaacaysaa waa qowlka raajixa sharciga marka lagu miisaamo siiqada nahyigu taxriim bay faa'iideysaa waftaraqa waxay u kala tageen alfiraqu firaqii khilaafsanaa jamhuurta iyo qowlka saxiixa lilkurhi qola tiri karaahiyuu faa'iideeya washirkati qolada tiri mushtarak weeye taxriim iyo karaahiya labadaba iyo walqadri qola tiri qadrulmushtarak ayuu u sugnaaday halkani wuxuu ku sheegay mualifku raxima allahu tacaala afar qowl qowlka ugu horeeya waa nahyigu siiqadiisu xaqiiqo inay ku tahay taxriim sharcan sidii nahyigu walaa taqrabu zina waana qowlka macruufka la yaqaano saa darteed baa qawaacidda guud ee usuulka marka laga hadlayo alamru lilwujuubi wannahyu liltaxriimi laakiin waa markaan qaraa-in jirin cadaynaya inuu waxaan liltaxriim ahan yahay haddii laakiin la helo daliil saarif oo ka leexinaya de daliilkaasaa la tixraacaya qowlkaasi waa qowlka saxiix ee jamhuur ahlilcilmi ay qabaan xaafid ibn xajar raxmat ullahi caleyh uu kasoo guuriyey inuu qabo imaamu malik iyo imaamu shaafici iyo keyrkooda ibnu bataalna uu kasoo guuriyey ibn xajar uu yihi hada qowl jamhuuri jamhuurtu saasay u badan yihiin culamada islaamka raxmatullahi aleyh adiladiisana mutabaatiraway wuxuu yihi aqwaal kaloo saddex ayaa jira wuxuu yihi qowlka koobaadi qolaa waxay yidhaha nahyigu lilkaraaha sababtoo ah maadaama karaaha iyo taxriim labadaba uu noqdo nahyigu aqalu maa yumkinu an yuxmala calayhi alkaraaha yidhahdeen waana mas'alada la yidhaahda ee hore usoo maray alakdu biawaa'il alasmaa'i la biawaakhiriha waa qowlka uu tilmaamayo waftaraqa waxay u kala tageen alfiraqu firaqi lilkurhi qola tiri karaahiyu nahyigu faa'iideeyaa taxriim ma gaara ilaa bidaliilin maani qowl labaad baa jira oo ah waa mushtarak oo nahyigii taxriim iyo karaahiyo waa mushtarak mushtarak macnihiisa waxaa looga jeedaa labadaasu u dhexeeyaa ee u siman yahay haddaba waxaa imanaysa mas'aladii ahayd mushtaraga macaanidiisa ama labadiisa macno ma lagu xambaari karaa se lagu xambaari karo qolada tiri mushtarak wey labada waa lagu xambaari karaa tiraah tiri waxay yidhaahdeen labadaba karaahe iyo taxriim laguma wada xambaari kara markan oo kale daliil kale tarjiixiyay u baahan laakiin annagu dhihi mayna taxriim iyo karaahiya mid buu tusay qowlka saddexaadii waxay yidhahdeen walqadri walqadri ay qadri lmushtarak inta ay wadaagaan ayuu kutusayaa nahyigan nahyigani karaahana kuma tusayo bidaatihi taxriimna kuma tusayo bidaatihi dalabu lkafi buu kutusayaa wixii in la daayo yuu kutusayaa keliya alqadru lmushtarak wey saddexdaa qowl weysaduu tilmaamay washirkati walqadri lfiraq buu yihi laakiin qowlka saxiixii waa qowlka uu soo hormariyey ee u horeeya kadibu mualifku maalinkii raximahullah waxa uu gudbay inuu aqsaamu nahyi aqsaamu lmanhiyi canhu uu ka hadlo oo nahyigu shayga uu mutacalaqiisa ee uu ka hadlo laiska nahyinayaay inta u qaybsamo oo wuxuu yihi wuxuu uqaybsamaa laba qaybood inuu yahay waxa laiska nahyiyey shay waaxida iyo inuu yahay shay mutacadida haddii uu mutacadid yahay wuxuu u qaybsamaa buu yidhi saddex qaybood in la iska reebay jamcinta ee axaadkiisu fardi fardigiisu uu banaan yahay in la iska reebay tafriiqinta wixii mut- mutacadidka ahaa ee jamcintiisu ay banaan tahay inay labadaba dha- la iska reebay oo tafriiq axaad ahaan iyo jamc ahaan intaba la iska reebay wuxuu yihi wahuwa can fardin wacama cudida jamcan wafarqan wajamiican wujida wahuwa nahyigi can fardin shay keligiia in la iska reebo way dhacdaa sida laa taqrabu zina zinada ha u dhawaanina walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm laa tactadiruu qad kafartum iyo waxyaabaa lamidka hal shay in la iska reebaay way dhacdaa oo nasku wuxuu reebayo ee nahyiga mutacalaqiisihii shay mutaxidoo fardi awya waxaa kaloo la helaa wa camaa shay in la iska reebo cudida la tiriyo tiro loo mutacadida hal wax ka badan inuu nahyigu wuxuu ku tacalluqa yahayna way dhacdaa haddii nahyigu wuxuu ku tacalluqa ay mutacadid yahay laba labadaba way saddex mid way noqotaa in la isaga reebaya jamcan kulmintooda ayaa la diiday wa farqan in kala qaadkooda la diiday wa jamiican wadajir iyo kala qaad labadaba in la diiday wujida saddexdaba waa la helay buuri wuxuu leeyahay nahyiga can mutacadidkii waa saddexdaa qaybood jamcan waxaa la diiday waxaa ka mid a wa an tajmacuu bayna alukhtayni haddii la yidhaha laa tatazawaji hindan wa ukhtaha maalmo walba keliga waa guursan kartaa way laakiin iyadiya walaasheed ha isu beenin haddaba nahyiga saasihi ka aaxaad ahaan uguma dhacaye hay-ada ijtimaaciga ee kulan kulminta ayuu ku dhacaya wuxuuna uga jeedaa ereyga uu yihi jamcan isu beentaa la nahiyey shayga mutacadidka qaybta labaadi waa taa cagsigeeda oo waxaa la iska nahiyey shaygan mutacadidka in la tafriiqiyo laakiin haddii la wada sameeyaay dhib ma laha waxaa kamid a xadiidkii bukhaari iyo keyrkiiba wariyeen ee nabigu alayh salaam uu lahaa laa yamshiyana axadukum fii naclin waaxidatin liyuncilhumaa jamiican aw liyakhlachahumaa jamiican halkan yaaba ku socon ama kabaha ha wada xirto ama ha iska wada siibo waxaa ka mid a xadiidkii nahyi can alqazac madaxa in qayb la xiirto oo yiri ama madaxa wada xiira ama iska daaye sharcigu haddaba waxa uu diidan yahay in la tafriiqiyo waxa wada socda waxaa ka mid a xadiidkii haweenta ilmaha iyo hooyadii iyo labada walaalaha beec laguma kala geyn karo kitaab kitaab albiyuuc ama kitaab alcidqi ay culimadu kaga hadlaan ee nusuusta kusoo aroortay arrintan waxaa la diidan yahay in la tafriiqiyo in la kala geeyo laakiin wadajir haddii loo gado ama wadajir loo bixiyo ama wadajir loo soo iibsadaay dhib ma laha waxaa kaloo dhib lahayn oo la ogol yahay haddii wadajir looga wada tago kalihii labadaba la wada xirto ama labada laska wada siibo madaxii la wada xiiro ama la wada daayo laakiin kala qaaditaankaa la diidan yahay qaybta saddexaad waana qaybtuu leeyahay wa farqan kala geynta in la diiday way qaybta saddexaadi waxay tahay in la diiday isugeynta iyo kala geynta labadaba la diiday wa jamiican intaba in la diiday walaa tutic minhum aathiman aw kafuura haka ateecin oo hayeelin aathiman mid dembaabay aw kafuuran gaaloobay labadaba aathimna keligii ha ateecin kafuurna keligii ha ateecin way labadaba wada jirana ha ateecin jamcan wa tafriiqan way saddexdaa qaybood weeye saddexduu ku tilmaamay marka wuxuu yihi wahuwa nahyigu can fardin hamid shay keliya waaxida oo fardiya in la iska reebo way dhacdaa wa cama cudida wax mutacadid ah in la iska reebana way dhacdaa mutacadidkaasoo jamcan isugeyntiisa la diidan yahay wa farqan ama kala qaadkiisa la diidan yahay wa jamiican kala qaad iyo isugeyn labadaba la diidan yahay wujida lawaa la helay buu yihi oo nusuusta iyo sharciga waa kamid kadib wuxuu ka hadlay nahyigu haddii uu taxriim faa'iideeyo siduu hore usoo rajaxay walafdu litaxriimi sharcan uu yihi taxriim buu faa'iideeyey ma ka dhalanaysaa inuu fasaad faa'iideynayo wuxuu yihi wajaa fi صaxiixi lilfasaadi in lam yajid daliilu lisadaadi licadami nafci wazayd اlkhalali wajaء waxaa yimi fi صaxiixi ay fi lmadhabi الصaxiixi wاlqowl الصaxiixi الraajixi qowlka raajixa wuxuu yahay lilfasaadi inuu nahyigu taxriimkii oo lagu daray fasaad faa'iideynayo ama ha noqoto cibaadaat ama ha noqoto mucaamalaat mar haddii inuu nahyi yimid ama asalka shayga ha ku tacalluqo ama wasfiga shayga ha ku tacalluqo midku dooniba ha noqdee nahyi mar hadduu yimaado fasaad buu faa'iideynayaa in lam yeji hadduuna imanin addaliilu daliil lisadaadi waxa inuu asaxayo ha la iska nahiyee haddana saasay tahay inuu asaxayo haddii aan daliil mas'aladaa soo reeba oo tusiyo aan la helin maxay sabab ku tahay licadami nafci nafci bun iyo faa'iiduuna lahayn iyo wazayd lkhalali khalalka iyo dulduleelka oo zaa'id oo ka badan kana raajixsan maslaxadiisa halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yihi nahyiga mutlaqa cibaadaad iyo mucaamalaad midku doonayo ha noqdee waxa uu keenaa fasaad fasaadku waa kii muraadifka lilbutlaani u ahaa saynu soo marnay aqowl raajixa marka uu ku yidhi in khilaaf ku jiraad garatay nahyiga mutlaqa markaa nirina waxaad garatay haddii uu nahyigu muqayad yahay ama qariino iyo daliil jiraan xasaba qariino iyo daliilka in la raacayo qariinada iyo daliilkana imaa inay noqoto mu-ayida lilnahyi lmutlaqi oo fasaadka iyo xoogeyso wa imaa inay tahay saarifa iyo mu-awila ka leexinaysa taxriim fasaadkii iyo butlaankii oo sixad faa'ideynaysa saas yiri in lam yajid daliilu lisadaadi inuu asaxaya daliil haddaan loo hayn ama qowlka raajixa inuu yahay khilaafka uu tilmaamay wuxuu keeni doonaa laba bayd kadib wabasa lisixati fi lmadaarisi mucallilan binahyi xibru farisi buu dhihi doonaa ama haddii uu qarino iyo daliil lahayo inuu asaxayo beydka soo socda labaad beydka lagu soo socda shatrigiisa dambe iyo kaka dambeeyu ku sheegi doonaa wa mulki maa bica calayhi yanjali idaa tagayurun bisuuqin aw midan oo xaqu gayrihi bihi qad iqtarad ayuu halkaa ka hadli doonaa kadib wuxuu ka hadlay naadimku sababka fasaadka iyo butlaanka loogu xukumay wixii manhiyu canhuga ahaa nahyan mutlaqan oo wuxuu sheegay laba ciladood wuxuu yihi ta koowaadi waa licadami nafci wax nafci iyo faa'iida oo uu leeyahay baan jirin waana qeyb kamid a waxyaabaha nahyigoodu uu fasaadka iyo butlaanka faa'iideynayo samayntiisuna ay dimadii mutacaliqa ku tahay cibaadaadkaba ha usii xoog badnaatee marka saa darteed wuxuu kuleeyahay manhiyaadka qaarkoodi fasaadka waxaa loogu xukumay wax nafci iyo faa'iida oo leeyahay malaha waajibku saaraa kaa ridi mayso dimadaadoo mashquul ahaydna beri yeeli mayso wax manfaco oo ka taratabaysana maba jiraan wazayd alkhalali iyo khalalkiiyo dulduleelka iyo mufasiladoodu ka raajixsan qaybna waxaa loo diiday oo butlaan loogu xukumay in mmadaradeeda iyo mafsadadeedu ay ka raajix tahay maslaxadeeda iyo faa'iidadeeda manfaco haba yeesho faa'iido nooc haba yeesho laakiin haddana mafsadadiisa iyo dararkiisa iyo ismigiisa ka qaalib ah oo ka raajixsan duldulaalka iyo mukhaalafada sharciga uleeyahay darteed maslaxad iyo waxaa miraha ay ka dhalanaya saa darteed baa baatil lagu xukumaayey ay noqotay hase haatee naadibku waxa uu milicsan doonaa madhabka maalikiyada masale ay qabaan oo halkan la xiriirta hore aan ugu soo marnay asaxiix walfasid markaan kasoo hadlaynay oo maalikiyadu waxay qabaan waxyaabaha mucaamalaadka nahyiga fasaadka faa'iideeyaay waxa weeye haddii wax aahaar oo kaleeto oo ka dhalatay iyo fal iyo fulin aynan jirin xuquuq lgayr ama xuquuqdii dadku ay dayacmayso haddii fasaad iyo butlaan lagu xukumo halagu kala noqdo la yihaah bimacnaa waxay yidhaahdeen cuquudda mucaamalaadka dadka dhex martaay waa asbaab si ay aahaarteeda uga dharato sharcigu aahaar asbaab uu sameeyey wey way asbaabta sharcigu uu axkaamta ka ratibayna qaarna waajib bay noqotaa qaarna mubax bay noqotaa qaarna xaraam bay noqotaa iyadoo xaraam ana asbaabteedii waa ka dhalataayo shubha shubhatu saxay faa'iidaysaa khilaafkaa ka taagnaade waxay yidhaahdeen ka talaaq ilxaayid gabar caado qabta oo la furay nahyi ha jiro oo xaraam ha ahaado talaaq bidci ah haddana waa dhacaya oo asaartiisa waa ka dhalatay haddaba waxay qabaan haddii dadkii waxay sameeyeen ficil daahirkiisu faasid uu sharciga yahaya hase ahaatee waxyaabaha asbaabta mucaamalaadka sharcigu sameeyey ay tahay inay aathaarulmilki ay dhaliso haddii maanta lagu noqdo oo la yidhaahdo fasaad wax lagu xukumana ay dadka qaarkii xuquuqdoodii ku dayacmayso in shubhu sibatu si shubhatu sixay faa'iideyn la yidhaahdo oo asar loo yeelo lana geliyo ilam yajid daliilu lisadaadi daliilka yimid uu yahay inuu sharcigu qiimeynayo xuquuqda dadka kale laftooda in la ilaaliyo oo wuxuu yihi arrinta saas oo kaleeta shubhatu sixada iyo fasaadka uu faa'iideynayo waxaa kamida wa milki maabiica wixii la gaday in la yeelanayo yaa yaa calayhi calaa hada alqawl qowlka aan soo sheegno fasaadka iyo shubhatu sixada yanjali ku daahiraya oo daliil imaatinka mas'aladaas iyo hadalka fasaa zaaidka ee ku jira maslaxadiisa karaajix ahaa laakiin hadda ay maslaxadiisu karaajix noqonaysa isbedelaya kanaa tusaale u ah laakiin waa goorma wixii la gaday bee xarama way oo sharcan banaanayn ma la milkinayaa idaa tagayurun haddii isbedel uu dhaco bisuuqin suuqbaa isbedel ku dhacay oo wixii sicir barar aada ama sicir jab aada ku dhacay aw badan ama naqsi badankiisa soo baaray baa jira oo wixii meel buu ka jabay meel buu ka naaftay aw xaqu hayrihi ama cid kale xaqeed baa bihi shaygii qad iqtarana la xiriirsaday oo xaqulgayr buu galayoo ama xawaalad buu galay xaq xaqof lagu wareejiyo lagu kala bedasho ama dhaxal buu galay iyo waxyaabaha lamidka ama naqsibaa daatadiisii ama qiimihiisii soo gaaray ama isagii dhannaaba itlaaf baa ku yimid wuxuu leeyahay maalikiyaduna sida ay qabaan markaas oo kaleeto sida xuquuqda loo ilaaliyo oo maslaxadeeda ay karaajix tahay ninkii mushtarigii waxgatay wuxuu ku milkinayaa biqiimati lmithl isagoo kale qiimihiisa yuu ku milkinayaa wixii xaqulgayr ku tacalluqay ama rahan ama miiraas ama hibo iyo siin ugu tacalluqay ama deenu qaadashana de xaq hayr baa ku tacalluqay qofkii qiimihiisii qiimatulmithl baa loogu soo noqonaya arrinkaasoo kale waa ku horay usoo tilmaamay markuu soo yiri بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف هل كان أم خلص على اللي وحوغيه وحوش عبر قيبتي اللهوات وجاء في الصحيح أن الخلاف بكتر تلمامي يهاك كشيري وحوي وبث للصحة في المدارس معللا بناء حبر فارسي وبث وحافظي وباهي بافي للصحة نهيجي isagoo manhi canhu shaygii uu yahay haddana inuu asaxayo fi lmadaarisi madaarista iyo meela wax lagu barto xibru farisin caalimkii reer faris abu xaniife weye mucallilan isagoo ku cilaynaya binahyi sharcigu inuu reebay halkan beydkan wuxuu la macno yahay markii arrinkaa nahyiga uu ka soo hadlay iyo fasaadkii baabu sixa walfasaad waa kii horay usoo yiri وqاضي لصحة بالبطلان وهو الفساad عnda أhل الشhأن markuu yihi وkhاaلف النعman فالفساad mnhyh lws يstفاad isla macnahaasuu tilmaamaya inkastoo halkan uu ka caalamsan yahay waxau sheegay halkan laba masألة abu xaniifa oo caalimkii reer faris ah inuu qabo waxyaabaha manhiyu canhuga ah inay fasaad iyagoo ah haddana u asaxayo afar ka dhalanayo ee bailkii aanu lamid ahaynoo wuxuu kala qaaday saxiix waxaa leeay bail iyo fasid arrinkaa wuxuu ku socosaan hore uga soo hadlay abyaabda aan soo akrinay oo beydka wakhaalafa nucmaanu oo ahaa beydka toddoba beydka waxaan leeyahay toddobaatan iyo toddobaad inuu cibaadaad iyo mucaamalaad u kala qaaday oo yiri cibaadaadku fasaad iyo butlaan isku mid weeyo wax afara kama dhashaan mucaamalaadkana lagu u kala qaadayo wax asalkiisa la nahiyey oo fasaadku asalkiisa uu yahay iyo wax biwasfi uu yahay asalkiisa mashruuca kii asalkiisu mashruuc ahaa wasfigiisana manhiga u ahaa iyo cilal caqliya ku cileeyan iyo dabcigu waxa uu keenaya waxyaabaha badiha badaahada lagu fahmaa oo wuxuu yihi mucalilan isagoo ku cilaynaya binahyi sharcigaa reebay bimacnaa wuxuu leeyahy sharcigu dadka wuxuu kula khitaabaa waxay fahmi karaan takliifkana wuxuu ku takliifiyaa wixii daaqadooda iyo maqduurkooda gala haddaba sharcigu waxyaabuhu ka naahinaya dadka wax dhici kara wey oo sharcan dhici kara dadna la iman karaan buu ka reebay dadka waxaan dhiciba karin qof samayn karan aan jirin sharcigu ma nahiyo waayo waxaa mumtanic lidaatihi wey laakin waxyaabaha la samayn kara zina buu reebay zinada qofaa la iman karaa waxay yidhahdeen maadaama shay mumkin wujuuduhu uu yahay sharciguna shaygaa in la helo oo la sameeyo uu diiday aslan waa wax wujuud geli kara oo dhici kara ilan taasaa laga gartay hadalkaas laga soo guuriyey xanaafka raxima allahu tacaala in qayb kamidihi ay iska yidhaahdeen baa laga yaabaa markaasuu halkaa radiyey qowlka tacliilkaasuu radiyey oo waxau yihi wlkhulfu fi ma yantami lisharci walaysa fi ma yantami liabci wlkhulfu khilaafka abi xaniifa iyo jamhuurta fuqahada iyo culamada kale ka dhexeeyaay fi ma yantami waxa u nisba sheegta w lisharci sharciga waxaan sharciga maku asaxaya mise kuma asaxaya ma laogolayo mise lama ogolaa laisku hayaa walaysa maa fi ma yantami wax u nisba sheegta liabci dabci ahaan waxani ma dhici karaa mise ma dhici karo cid ma samayn kartaa mise ma samayn karo wax lala iman kara miya mise wax lala iman karin ka tabiici ahaan iyo ka caqli ahaan marka lagala hadla yiri saa darteed nahyiga ay ku cilayeen maadaama la nahiyey waxa la nahiye waa wax lala iman karo oo dhici kartad inay sameeyaan ma hawl masalada masalada ka hadlayn oo dabcigii caqligii iijaadka iyo wujuudka ma aha wax laga hadlayo waxaa laga hadlayaa wixii sharciga loo nisbeynayo loo tiirinayo calaa kulli xaal halkaa hore markaan soo marayna waqaala fannucmaanu falfasaadu manahi huudo lilwasfi yustafaadu ayaa kaga socdalay kadib wuxuu galay masaa'il aan soo marnay aahaartoodii wuxuu i alijzaau walqabuulu xiina nufiya bisixatin wa didiha qad huwiya waxaa horey usoo maray ijzuhu macnihiisu waxau yahay oo aqoon kaga socdal awyaadii ahayd uu lahaa maalimku raximah llah kifayat cibaadati lijzaa wahiya an yasquta liqtidaa aw isuquutu lilqada wadaa akas min sixatin id bilcibaadati yukas qawlkaa kaga soo hadle wasixat lqawuli fiiha yadkulu wabacduhum lilistiwaai yanqulu arrintii waa kii culamada qaar yidhahdeen saxiix iyo maqbuul isku mid wey asaxiixu walmujziyu alijzaau isku mid wey qolaa waxay yidhahdeen may waa kala duwan yihiin oo qabuulku waa sawaabka sixaduna waxa weeyaan suquutu dalabka way iyo suquutu lqadaa mada duhuuri haddaba masalo kalea ka dhalatay alijzaau waa gudayaa iyo walqabuulu aqbalitaankii xiina nufiyaa markii la nafiyo oo la yidhahda laa yujziu ee la yidhahda laa yuqbalu laa yaqbalu allahu salaata xaaidin ilaa bikhimaarin ilahay aqbali maayo man sharima alkhamra lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yawman riwaayad qaarkood fasakira kuwaasha afartan maalmood salaad laga aqbali maayo laa tujziu salaatun salaad gudi maysa an faatixa la aqriin laa yutimu rukuucaha wa sujuudaha rukuucay sujuudahan la dhamaystirin erayadaa sharciga markuu isticmaalo laa tujziu iyo laa tuqbalu markuu yiraahdo maxay macnaheedu noqonaysaa ma asixin waa fasid batila miya mise way asaxday weye lisixatin way asaxday iyo wadidiha ma asixin oo fasid iyo batil weye yaa qad ruwiya culimada labadaba laga wariyey wuxuu leeya culimadu cibaadada la aqbali maayo iyo cibaadadan gudi maysa haddii la yidhaahdo qaar waxay yidhaahdeen guri mayso iyo la aqbali maayo waa min xaysu alajri wasawaabi wey laakiin daahirkee way asaxdo qofkii qabihii waa ka dhacaya qolna waxay yidhaahdeen la aqbali maayo bimacnaa asixi maysa weeye khilaafkeedana halkaas hore ayaan kusoo marnay intaasina maalinku raxima allahu tacaala wuxuu kusoo gabagabeeyey oo kaga baxay baabu nahyi markuu baablamri oo baabunahyi ka baxay ilaan abwaabtii dilaalaat alalfaad baan ku jirnaaye yaa waxaa u gudbay alcaamu siyaga caamkaa iyo alfaada caamka ee sharciga oo waxau yihi maalimku raximah llahu tacaala mastaraqa sarixa dafatan bila xasri min allafdi kaashi matala wahuwa min cawaarib almabani waqiila lilalfaadi walmacaani نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل وما من القصد خلافه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف بدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان القطع فيه مذهب النعمان ويلزم العموم في زمان والحال للافراد والمكان اطلاقه في تلك للقرافي وعما ما اتقي لا ينافي waxau ku bilaabay maalinku raximah llahu tacaala inuu tacriifiyo caam maxaa la yidhaahdaa markaasuu cibaaro waxa uu adeegsaday ereyga ma oo lafdina noqon kara macnaana noqon kara sababtuu macda u adeegsadayna dib buu ka sheegi doonaayo khilaaf jira ayuu rabaa inay mid kastoo lagu fasiro ama mid kastoo la yidhaahdaya uu tacriifkani wala jamciyo caamkii waxa uu ku fasiray ama uu ku tacriifiyey inuu yihi caam waxaa la yidhaahdaa mastagraqa wixii kulansada ee guud yeeraa la yidhaahdaa alsaalixa wixii uu u suubaday ee ereyga soo hoosgelayay ama ereygii iyo macnaha soo hoosgelayay dafcatan hal mar oo keliya bilaa xasrin isaga oon koobnayn min allafdi lafdiga aynan ka muuqanin inuu kooban yaho tiro go-an yahay lafdiga tiro go-an ka muuqateen caamka ahayn maxaa kamida ka cashirin toban masalan tusaale ahaan halkan mualifku raximah llahu tacaala waxa uu ku tacriifiyey caamku inuu yahay ereyga ama weedha marka lagu dhawaaqo ama marka la yidhaahdo wada kulminaysa hal mar keliya ay soo wadagelayaan waxyaabo mutacadid ah oo lafdigaasi u suubado lafdiga saalix waxaa looga jeeda waa usuubadaay ereygu markuu kelimad maadad xuruuf ka kooban uu yahay macnuu leeyahay alrajul geerihii ma soo gelayaan maca anahu uu cumuum yahay alinsaan aljinu almalaaika alrusul ereygaa maadada xuruufta uu ka kooban yahay macnaylada haddaba qaabka ereygaa loogu hadlay ama maadada xuruuftiisu ay ka kooban tahay waa inay hal fardi ka badan soo hoosgelayo markii hal fardi ka badan uu soo hoosgelayo waxyaabaha soo hoosgelaya waxaa la yidhaahdaa allafdu saalixun likada oo rajulun markii la yidhaahdo waa saalixun likulli rajulin marka saa darteed waxaan leenahay ma eray weeye istagraqa caam yeeloo guud yeelay alsaalixa wixii usuubadee macnihiisa soo gelay ee maadadaasi ay ku dhacaysay dafcatan hal mar bilaa xasrin min allafdi isagoon lafdiga ereyga inay tiro go-an tahay ayna ka muuqanin min xaysu alwaaqic walmacna tiro go-an haba noqoto hadday rabteen haddaba halka waxaan leenahay marka horeysa mualifku waxa uu saaray wixii fardi keliya ama shay khaasa kutusaya oo mastagraqa istigraaq waxaa looga jeedaa wixii afraad iyo acdaad tira badan leh istigraaqana waa inay soo wada galaan oo ereygii af hal fardi ka badan uu macnihiisu ku dhaco halkaa waxaa ku baxay waxyaalihii mufradkii iyo musanihii ahaa haddaba laakiin waxyaabaha maadadiisu macno hal qof ama laba qof ama hal daata ama laba daata ka badan ay tilmaantahay ee waxyaabahaasi ay soo wada hoosgalaan waxay u qaybsamaan marka u horeysa laba wax dafcatan hal mar ay soo wada gelayaan alinsaan alatfaalu alrijaalu almuslimuuna almu'minuuna iyo waxa lamidka iyo waxay soo wada hoosgelayaan laakiin hal mar aan ku wada dhacaynin marka caamku waa ka hal mar ku wada dhacaya oo wax dafcatan hal mar keliya hal mar buu ku wada dhacaya oo markii la yidhaahdo ina almuslimiina muslimiinta o dhan ba ku dhacaya hal mar oo kan muslimka waa soo gelaya kan kalena waa soo gelaya kan kalena waa soo gelaya kalena waa soo gelaya halka waxaa ku baxay waxyaabaha cumuumkooda bedeliga la yidhaahdo ama istidraaqooda bedeliga la yidhaahdo oo kanna waa ku dhaca kanna waa ku dhaca laakiin mid hadduu loola jeeda kalama soo galo waa wax nakirada la yidhaahdo baabul mutlaqna lagaga hadlo madluulkiisu mutlaqa yahay ama madluulkiisu uu kulliga yahay sidaynu u tegi doono insha allahu tacaala halkaan haddaba waxa uu ku saaray waxyaabihii madluulka nakirada ahaa ama isrigii mutlaqa ahaa ama say qaar yidhaahdeen cumuumkii bedeliga ahaa ayuu halkaa ku saaray oo ereygani waxa uu aadaab mutacadidka ee saalixa uu yahay ee soo hoosgelayahay waa inay hal mar soo wada geli karaan wixii hal mar soo wada geli karay baa laba u qaybsamay inay ereyga tira go-an ka muuqato oo asmaa lacdaada cashara mia alf milyuun iyo wax lamidka iyo alfaab intay deenayga tiraha la ekaata waxa soo galee aanay ka muuqanin tiro go-an alfaabda cadadka iyo asmaada acdaadka hadda sida tacriifka uu ku daray uu ka reebay oo wuxuu yihi bilaa xasrin min allah